markana bal dhinacii ciyaaraha haddii aan eegno nuur xasan nuur bukhaari oo stuudiyaha igu heliya iyo weliba maxamuud mascade ayaa noo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaa toddobaadkan la soo gebagabeeyey isreebreebka ciyaaraha loogu soo baxayo koobka adduunka ee bartamaha sanadka soo socda lagu qaban doono dalka ruushka haddaba ciyaartooy caan ah ayaa seegi doona ka qaybgalka koobka adduunka ee sanadkaas wariyaheenna gobolka minesota maxamuud mascade ayaana ila falanqayn doona ee mascade yaa ka mid ah ciyaartooyda caanka ah ee aanan ka qaybgeli doonin koobka adduunka
nuurow aad baad umahadsan tahay haddii aan ku bilaawno ciyaaryahanada la hubo ee xaqiiqsaday inaanay koobka ka qaybgelayn waxaa ka mid ah golhayaha kooxda kubadda cagta eletica madrid ee u ciyaara qaranka slovenia la yidhaahdo john olberg ciyaaryahankaasi waa uu ka maqnaanaya dhinaca difaaca haddii aan eegno antoni antonio falanshi iyo wiilka manchester united ekabtankaba u xirta eeecuador qarankaasi u ciyaaraya isaguna ka maqnaan doona wiilka ay manchester kooxaha waaweyn ee dalka ingiriiskooda raen weliba liverpool lacagta fara badan ku doonaysa ee vandyke ee xogka qaranka ee holland u ciyaara oo isaguna southampton u dheela ayaa ka maqnaan doona david alaba oo aad garanayso kooxda bayer munich ee muddo fara badan u ciyaarayay xulkiisa qarankii austria oo isagu waayadii dambe ka muuqan jiray ciyaaraha adduunka ayaa isaguna ka maqnaan doona ee dhinaca qadka dhex haddii aan eegno asura fidal wiilka reer jili ayaa isaguna ka maqnaan doona oo dabcan guuldaradii soo gaartay habeenkii habeen hore kadib xaq shaaciyey in uu ka fadhiisan doono ciyaaraha kubadda cagta ee qarankiisa sidoo kale wiilka maraykanka ee da'da yar lagu xisaabtamayo mustaqbalkiisa kubadda inuu aad u wanaagsan yahay kana mid a xidigaha kooxda kubadda cagta ee brusia dortman ee christian politic ayaa isaguna ka mid ah waxaa kaloo xusi mudan arian robin oo isaguna ku dhawaaqay markii uu ka haray soo bixitaanka walka ciyaaraha adduunka isna inuu ka fadhiisan doono ciyaaraha qaranka ayaa isaguna ka maqnaan doona xulkiisii holland ayaa ayaan imaanaynin oo ka haray wiilka caanka ee kooxda kubadda cagta ee real madrid u ciyaara ee garet bell oo xulkiisa qaranka wales gurigooda lagaga badiyey oo ireland ay booskooda soo bedeshay ayaa isaguna dadka la hadal hayo inay ka maqnaan doonaan ka midii wiilka gabon caanka isna brushi dortman u dheela ee la yidhaahdo obamaya iyo sidoo kale alexis sanchez wiilkii reer jili ee kooxda kubadda cagta arsenal ay waayadan isdiidanaayeen islamarkaasina laga yaabo inuu bisha january ka tago kooxda arsenal ciyaartooy raggaas ay ugu cadcad yihiin ayaa ka maqan laakiin marka la eego talyaaniga oo kale ayaan weli xaqiijinin inuu koobka adduun kasoo qaybgeli doono oo ciyaartoydii caankaa sida golhayihii ee muddada faraha badan u dheelayay bafon oo kale uu ku jiro marka dee lama oga in ciyaartooydaasi ay kasoo qaybgeli doonaan sidoo kale waxaa xusid mudan wiilka taageeraha u tahay ee xulka qaranka ee tarkiga u ciyaaray la yidhaahdo
hakan jalhan olu jalhan olu ma imaan doona rag badan waxay yidhahdaan markay ku dhawaaqayaan jalhan olu ninkaas baa isna maqnaan doona waayahay ka waran xulalka ilaa imika soo baxay xaqiijiyey in ay ciyaari doonaan nuuro xool fara badan ayaa dabcan xaqiiqsaday inay koobkan adduunka ka soo qaybgalayaan haddii aan ku bilaabo qaaradda aasiya oo kale iiraan jaban kuuriyada waqooyi iyo weliba sacuudi arabiya ayaa halkaas soo baxay haddii aan ku xijiyo qaaradda yurub waxaa ka soo baxay belgium england faransiiska jarmalka islan oo markii ugu horreysa koobka adduunka soo muuqanaysa poland portugal ruushka oo koobka lagu qabanayo serbiya iyo spain dhinaca afrika haddii aan jaleeco nurow ilaa iyo hadda waxaa xaqiiqsaday inay soo baxeen laba dal oo keliya oo ah waddanka nigeria iyo waddanka kale ee masar sidoo kale dhinaca qaaradda waqooyiga america waddamadan laisku yidhaahdo costarica mexico iyo panama iyana markii ugu horreysa koobkan kasoo qaybgalaysa ayaa iyaguna kasoo qaybgalay waxaa kaloo xusid mudan in xulkii qaranka ee maraykanku uu isna ka haray islamarkaasina warbaahinta maraykanku aad uga hadlayaan weliba waxay uga hadlayaan nurow siday siday yihiin dal ciyaarta kubadda cagta qabiilka oo brazil baad is leedaha way ka hartay ciyaaraha kubadda cagta sida u falanqaynaya markaad ark markaad aragto marka waxaad dareemaysaa in maraykanku arrinta ay aad uga caroonayaan in america iyana haddii aan jaleeco waddamadan laisku yidhaahdo koonfurta america ee argentina brazil colombia iyo uruguay ayaa iyaguna xasuusadeen inkastoo peru ay ciyaaraha isreereebka aadi doonto waa gartay haddii aan usoo laabano dalka sacuudiga sheeko xiise leh ayaa ku jirta mascado inkastoo wakhtigan hayo wiil soomaali ah oo asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya oo lagu magacaabo mukhtaar cali ayaa ka mid ah xulka qaranka marka waxay noqon doontaa soomaaliga ugu horreeyey inkastoo uu xulka sacuudiga u ciyaarayo in koobka adduunka sanadka dambe uu ka qaybgeli doono aad iyo aad waa haddii uu ka soo mid noqdo ciyaartoyda ugu dambaysa kama dambaysta loo soo xuli doono inay koobkaas ka qayb qaataan waayo waad og tahay waxaa dhici doona muddo fara badan baa ka sukaysa in la tago ciyaarahaasi kama dambaysta oo sanadka dambe bisha juun baa la qabanaya marka haddii hab ciyaareedkiisu uu sii wanaagsanaado waa sidaas ha sheegtay wuxuu noqon doonaa ninkii ugu horreeyay soomaaliya kasoo qayb gala haddii nasiib ku saamixi waayo ama dhaawac uu soo gaaro ama banoonigiisu hoos u dhaco ee laga tagana dee dabcan soomaaliya cidnama mateli doonta waad tahay mascade aad ayuu umahadsan yahay dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa waxaan igala qayb galay maxamuud mascade oo ku sugan magaalada minneabolis
mahadsan idin nuur bukhaari iyo sidoo kaleeto maxamuud mascade oo labaduba noo qaadaa dhigay xubinta ciyaaraha kuwoodii ugu xiisaha badnaa uguna dambeeyey saacadihii lasoo dhaafay halkaasi aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o eda marka